faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdiqadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaaji redio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan redio cadaadu kusoo dhawaada warka door qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooran xubnaha baarlamaanka puntland oo xilka xildhibaan oo maanta ka qaaday guddoonkii hore baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed xiisad ka dhaltay dil macalin duusuqraan lagu geystay gudaha magaalada oo ka taagan magaalada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dowladda kenya oo lagu eedeeyeen xaalafuun baan ay ku hayso ugaarta soomaaliya ciidamada militariga soomaaliya qaybta doodbaateenada oo sheegeen duulaadka buule bardee dagaal xoogan ay kula galeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka hirshabelle oo laga dalbay inay wax ka qabtaan dhibaatooyin ka jira qaybo ka mida deegaanada gobolka shabeellaha dhexe maamulka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo sheegeen dibudejin xoogle ay u sameeyeen in ka badan shan iyo toban kun oo qoys oo barakacyaala intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu dooka ron warkaa duure redio cadaado goru diyaa gorba warkaas oontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibadan dhegaystanayo waa duur talaadada taariikhaf u aastaysan tahay tobanka bisha lay tobnaad iyo deseembar sannada labaatan toban sagaal iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan xubnaha baarlamaanka maamulka puntland ayaa xilka xildhibaano maanta ka qaaday guddoonkii hore ee baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaare kadib kulan maanta ay ku yeesheen magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaale ee puntland xildhibaanada golaha wakiilada maamulka puntland ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaale puntland oo ay xasaanada ka qaadeen xildhibaan cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed oo ahaa guddoonkii hore baarlamaanka puntland kaasoo dabadii bishii lasoo dhaafay ay xubnaha baarlamaanka maamulka puntland kulan ay ku yeesheen magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland xilka ay uga qaadeen kulanka xildhibaanada golaha wakiilada puntland ay ku yeesheen magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland ayaa waxaa la horgeeyey mooshinka xasaanada looga xayoominayo dhoobadaareed kaas oo ay soo gudbiyeen in ka badan soddon iyo sideed mudan oo ka tirsan golaha wakiilada maamulka puntland ilaa afartan mudan oo ka mid ah golaha wakiilada maamulka puntland ayaa kulankaasi goobjoog ku ahaa waxaana codeeyey in xasaanada laga qaada mudanahaasi soddon iyo sagaal xildhibaan halka uu ka aamusay guddoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland guddoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland ayaa ku dhawaaqay natiijada codaynta oo gacantaaga ahayd wuxuuna shaaciyey inuu sax u yahay go-aankaasi qodobka laba iyo soddonaad boqol iyo laba iyo soddonaad oo ah dhaartii aynu marnay taana iyadana waa garanaysaan haddaa rabtaana waa akriyaya qodobka shan iyo kontonaad ee xoolasaad baa isaan usoo eegay qodobkaasi annaga hadda waxaan gudagelaynaa insha allah laakiin waa mooshin doodi ma jirto inaan codayntii gudagalno hawlwadeenada waxaan ka codsanayaa inay isu diyaariyaan codayntii faanasi yaa ogol in xasaanadda xubinnimada ee golaha baarlamaanka dowlad puntland laga qaado xildhibaan cabdixakiim maxamed axmed obada yaa diiday cid diiday ma jirto yaa ka aamusay cid ka aamusay ma jirto mudanayaa fadhiga waxaa fadhiya afartan mudane sagaal iyo soddon mudane waa ogol in xasaanadda iyo xubinnimada golaha wakiilada dowladda puntland laga qaado cabdixakiim looga daaray ciddii dhimaysan jirto guddoomiyuuna ma codayn sidaasa afartankii ku dhan yihiin sidaasay ansax ku tahay in cabdixakiim dhoolo daareed laga qaaday xilkii xubinnimada iyo xasaanadiiba uuna hadda ku yahay qof shacaba oo la xuquuqa shacab kale ee dowladda puntland waa nabsadiid mooshinkan ayaa waxaa gadaal ka riixaysay xukuumadda madaxweynaha puntland siciid cabdulahi diine sida ay radio ceeda hore ugu xaqiijeen in lawaraadi lagu kalsoonaan karo oo ku sugan magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaale ee puntland sababta ugu weyn xasaanada lagu qaaday cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed oo ahaa guddoonkii hore ee baarlamaanka puntland ayaa lagu sheegay inuu ku xadgudbay dastuurka iyo isahminta maamulka puntland sidoo kale waxaa lagu eedeeyey inuu wado dhismo maamul cusub oo ka madaxa bannaan maamulada puntland ee somalilan kaas oo hadda uu ka wada dhismihiisa gobolada sool iyo sanaag oo gacankoyntiisa ku muransan yihiin maamulada puntland iyo somalilan xildhibaan cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed oo xilka guddoominimo laga qaaday toobadii bishii hore ee nofembar ayaa haatan ku sugan magaalada asabo ee waddanka etoobiya halkaas uu ka wado dhadhaaqa siyaasadeed oo maamul cusub lagu dhisayo qaybo ka mid ah gobolada sool iyo sanaag ee puntland iyo somalilan cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed ayaa haystaa taageerada shacabka badan oo ku dhaqan gobolada sool iyo sanaag ee waqooyiga soomaaliya kawaasoo si daran usoo dhaweeya goboladaasi kadib markii uu iska tegey magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland weli cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed guddoonkii hore baarlamaanka puntland kama uusan hadlin xasaanada xilka looga qaaday kulankii golaha baarlamaanka puntland maanta ay ku yeesheen magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland laman oga qaabka uga falcelin doono xilka qaaysta xubnaha baarlamaanka puntland maanta ay uga xayuubiyeen xasaanada baarlamaan ee puntland xiisad ka dhalatay macalin xiisad ka dhalatay dil macalin dusuuqraan lagu geystay gudaha magaalada ayaa maanta ka tagan gudaha magaalada olaweyn ee gobolka shabeellaha hoose cumar abukar xaaji aadan warkaan faahfaahiyo faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya dil habeenimadii xalay ka dhacay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dilkan ayaa waxa ay geysteen dad lay ku hubaysanaa bastoolado iyadoona ay u geysteen mid ka mid ah macalimiintii wax ka dhigi jirtay dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala degmadaasi walaweyn oo lagu magacaabi jiray allaha u naxariistee macalin cismaan dilka kadib goobta waxaa gaaray ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay isku dayeen in gacanta ay kusoo dhiyaan shakhsiyaadkii ka dambeeyay dilkan warar hoose oon helayno ayaa waxa ay sheegayaan in dilkan xalay ka dhacay degmadaasi uu salka ku hayo arrimo la xidhiira aanooyin qabiil oo ka taagan degmadaasi walaweyn waxaana maanta degmadaasi ka jirta xaalad kacsanaan ah islamarkaana meelo badan oo ka mid a degmadaasi ay isku horfadhiyaan maleeshiya ka mid ah beelaha dega degmadaasi walaweyn waxgaradka ku dhaqan degmadaasi ayaa sheegay in ay ka walacsan yihiin xaaladda xilligan ka jirta degmadaasi walaweyn islamarkaana ay salka ku hayso aanooyinka qabiil iyo sidoo kale dilka xalay ka dhacay degmadaasi waxaana si deg deg ah ay ku direen baaq ku aadan in lakala dhexgelo maleeshiyaadka xilligan isku hor fadhiya meel ka mid ah degmadaasi walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose maamulka degmadaasi walaweyn oo ku aanbaxay in marna bulshada aan la wadaagin dhacdooyinka noocan ah ayaa ilaa iyo hadda jirin wax war ah oo ka soo baxay hase yeeshee ma ahan markii ugu horreysay in dil noocan ah uu ka dhaco degmadaasi walaweyn islamarkaana xaaladda ka jirta degmadaasi walaweyn maanta aan ahayn mid ku cusub degmadaasi walaweyn cumar hawkar xaajaadan radio cadaado shabeellaha hoose
dowladda kenya ayaa lagu eedeeyay xalfun badan ay ku hayso qaybo ka mid a ugaarta soomaaliya ciidamada kenya ee qaybta ka howlgalka midooda afrika midsoome ee soomaaliya ka howlgala ayaa lagu eedeeyey in xalfin ba-an ay ku hayso ugaarta soomaaliya cali yacquub oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ka howlgala gobolka gedo ee maamulka jubbaland ayaa reediyo ceeda u sheegay in kenya ay wado gobolka gedo xalfin ba-an ay ku hayso ugaarta qaybeeda ka duwan taas oo laga helo gobolka gedo ee maamulka jubbaland wuxuu sheegay asiyaanka bulshadana ay kenya u ugaadhsadaan qaybaha kaldoon ee ugaarta ah waxayna u rataan ayuu yidhi gawaari kadibna xuduudka ay kala baxaan oo ay dalkooda u rataan cali yacquub ayaa intaas ku darin ugaarta ay dowladda kenya gudaha soomaaliya ka daabasho ay ugu badiyeen cawshay sagaarada wuxuu sargaalkan ugu baaqay ummadda soomaaliyeed iyo dowladda federaalk soomaaliya inay iska dhiciyaan dowladda kenya oo xilligan xalafunba aan ku haysa ugaarta soomaaliya qaybadeeda kala duwan laga oranaya warar sax weeye warar oo dacayo been ma aha warar oo dowladnimada lagu cambaarayoedana ma aha waxyaalaha dabadhi aan isku haysano oo waxa weeye wax oo loogu loogu buuxinayana ma aha marka hadda dowladda kenya waxaad og tahay inay ugaarti ay raranayso ay qabsanayso ay baabuur saarayso dalkeeda u buufinayso waa gartay
marka dhibaato jirto hadda hore lahay wada soomaal kenya dhibaatada muddo soddon sano ee soomaaliya dhibka waxa ku hayay waa kenya wey iyo dowlad maxaan ku rahdaa greenly oo kale sidii dhoobadheer oo kale waa kuu tirinayaa guuf u dhexeeya greenland iyo asmirin dhammaan ugaartaa joogta magarata marka wararkaas radiga inay kenya ugaarta iyadeed ku dhaqaamiyo qabsanaysa waxaa jirta ugaar sirtay u kala baxda dhammaanteed waxa mareeka ee daba joogaan yaa ka dhiidhinaya dadka soomaalida waxa weeyaan dad waxay noqdeen aan wadani ahayn oo wadanka aan difaacanaynin oo wixii loo keenana iska qaadanayo cumuhu doorsanaya ma garan wallaahi waa rajadaas xilliga ay imaan doonto horta ilaahay baa og dadka soomaalida waa ogaan gaar ahaan hadda gobolka jiro markaan meeshaan kaala hadlay waa gobolka jiro kujira baarkeena markaan hadda gobolka jiro oo dhan aan macnahan aan hadda anigu intaan ka warqabo dad aan qadiya lahayn bay noqdeen oo cid walbaba iska raacayso cumur raadisa ma garan sababtoo ah waxaa yeelaya dadka waxa weeyaan dowladnimadii shantan sano ay dowladlaan ahaayeen musuq maasuq iyo hadda baar dheeradan aan joogno hay-adaha ayaa jooga hay-adihii waxa weeye waa yi-anka weye hay-adihii dowliga ah oo yi-ankaa jooga tan iyo babarkii dowladda dhexe ee milatariga ahayd soomaaliya ma jiran waraqab ilaalin lagu sameeyo ugaarta soomaaliya sidoo kale waxaan jirin meelo lagu xanaaneeyo ugaarta soomaaliya waxayna ka mid tahay dalalka ay ku nool yihiin noocyada ugu fiican ugaarta balse ma jirto cid hadda u taagan ama xil iska saartay inay xanaanaysa ugaarta oo dalkeena qanowa ku yahay ciidamada milatariga soomaaliya qayb toddoba iyo labaatanaad ay sheegeen duulaadka magaalada buloberde ee dagaal xoogan ay kula galeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qayb toddoba iyo labaatanaad ee ka howgasha deegaanada hirshabelle ayaa faahfaahin ka baxshay dagaal qaybo ka mid ah deegaanaha hoosta degmada buloberde ee gobolka hiiran ay kula galeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab fadhiisin ay kula hayeen ciidamada milatariga soomaaliya oo weerar kusoo qaaday habaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybtooda iyo labaatan ee ka howlgasha deegaanada hirshabelle saalax muumin oo la hadla redio cadaada wuxuu faahfaahin u ka baxshay dagaal culus oo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka ay ku galeen deegaanaha hoosta magaalada buloberde ee gobolka hiiraan ee hirshabelle wuxuuna sheegay in khasaare badan ay geysiyeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku weerareen deegaano ka tirsan maamulka hirshabelle si gaar ah tuulooyinka hoosta magaalada buloberde ee gobolka hiiraan habaanduulaha ciidanka xoogga dalka wuxuu sheegay inay wadaan howlgallo kale oo al-shabaab laga saarayo dhammaan gobolka hiiraan iyo sidoo kale gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabelle habaanduulaha ciidanka xoogga dalka ayaa si gaar wuxuu sheegay in howlgal qaas ay uga samayn doonaan duulooyin hoosta magaalada halgan ee gobolka hiiraan halkaas uu sheegay in ku xoga yihiin xubnaha al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama dagaalka wuxuu dhacay annaga muxuu ahay ciidan howlgal meel rabayn lagu aadaan ahayn koleena ah marka jidkay noo galeen meeshaynu ku diyaarsanayno kulle xog yari heleena suuragal ahayd meeshay ku diyaarsanayo ciidan aada u tiro badan ay kusoo direen kuleeyahay meesha dagaala ka dhacay waana jabeen hadda firmidkoodii iyo waxoodina hadda loo kuma sheegi karno waa laleeyahay waa carareen marka dagaalka intaasu saas u ahay wax kalentoo dhibaatada oo dhacayna ma jiro waa meel la yidhaahdo habeenne habeenne meel la yidhaahdo yso habeenada markii la dhaafiyo soomarna ku dhow waayo oo oo deso deegaanka soomarna dowladantay maxaasa u dhexaysaa dagaalkaasi muxuu ahaa annaga howlgalaan ku soconay ciidan muxuu ahaa koloona oo howlgal ku socdaan ahayn markaasi xoogaa iska hormaad yaraa dhacay dagaal hadda culus oo saacado badan socda ma ahayn markiina waa waa jabeeno niman iska gabar ay hayso aan dagaalami karin habeen ka hor ayay ahayd markii ciidanka xoogga dalka iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay dagaal culus ay u galeen deegaana hoosta magaalada buloberd ee gobolka hiiran ee hirshabelle kadib markii ciidanka xoogga dalka ay weerareen farisin xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahaayeen deegaana hoostaga magaalada buloberd ee gobolka hiiraan ee hirshabelle waxaana halkaasa ka dhashay khasaare isku jir dhimshi iyo dhaawac dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabelle ayaa laga dalbay inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka xooggan ee ka jira qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe cabdisadar axmed xaaji warkan faahfaahiyo
dowladda federaalka iyo maamulka hirshabelle ayaa loogu baaqay in dadaal dheeri ay ku bixiyaan sidii loo maarayn lahaa musiibooyinka fatahaadaha oo inta badan ka dhaca deegaanada hirshabelle kadib markii magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ay ka jireen cabsi laga qabo inuu mar kale fatahaad sameeyo webiga shabeelle ayaa shacabka ku nool halkaasi waxa ay samaynayaan barakac iyadoona ay ka cabsi qabaan mar kale inuu mar kale fatahaad sameeyo webiga xilli ay ka barakaceen magaalada beledweyne wasiirkii hore ee xanaanada xoolaha maamulka hirshabelle xuseen sunni ayaa waxa uu dowladda federaalkii soomaaliya maamulka hirshabelle ugu baaqay inay dadaal dheeri u galaan sidii loo maarayn lahaa musiibooyinka fatahaadaha oo inta badan ka dhaca deegaanada hirshabelle waxa uu sheegay in maamulka hirshabelle awoodaan inay dowladda federaalka ee soomaaliya kala hadlaan arrimahaasi isaga oo sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya beesha caalamka ay u gudbin karto sidii loo maarayn lahaa dhibaatooyinka ka dhasha fatahaadaha kan kalena dowladda federaalka iyo maamulka hirshabellaba aan ugu baaqi lahaa inay arintaas inay arintaas ay maaragtay ay dagaal dheeri ah ku bixiyaan waxa keliya wax loogu qaban kara hadda waxay tahay oo keliya in laga fikiro keliya in oo biyahaas sidii loo samayn lahaa kanaalo waaweyn oo labada dhinac kala aadaya bari iyo bar magaalada kala galaayo si baadiyahaas dadka reer miigana ay ugu faa'iidaystaan biyahan magaalada dhibaatada ku haya marka way gaabiyeen dadka shacabka lama dhigi karo waxawaaye waa waa dadka noloshooda caadiga oo nolol maalmeedka ah ayay ayay ayay la tacaalayeen ay ku rafaadsiiyeen magaalada sida og tahay jiro soomaali kama shaqeeyo securitkeeda siduu yahay waa la ogyahay dhinacyada meelo badanaa dad kale dad hubaysan oo oo kala aragti doonaya ay dhinacyada ka degan yihiin wax dowladda ay wax ka qaban karto waaye dowladda marka maamulkan hadda jira ee hirshabeella waxaa looga baahan yahay inuu la yimaado qorsho sunni oo sii hadlayay oo ah wasiirkii hore ee xanaanada xoolaha maamulka hirshabelle ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la iska kaashado musiibooyinka fataadaha waxaana uu sheegay in shacabka magaalada beledweyne aysan ka hortegi karin islamar ahaantana aysan badabare karin nolol maalmeedkooda
maamul horta marka ugu horeysa maamulka hirshabelle waxaan ugu baaqiyaa in ay ay mas-uuliyad iska saaraan sababto a waxaan mas-uuliyad ay u baahan tahay lama waynin hay-ada dadbixiyaal ah oo barnaamijkan fangareynaya lama waynin inay marka koowaad ay horta qorshe ay la yimaadaan cad oo dowladda federaalka ay ay ay ku buush garayn karaan oo ay dhigi karaan siyaasadan oo nooc one iyo two three four leh ayaa looga qaban karaa webigan inay dhahaan in dowladda federaalka markii arrimahaas loola keenana ma arrintaas waxaan isleeyahay beesha caalamka iyo dadbixiyayaasha in lala kaashado arrintaas wax badanna waa laga qaban karaa aniga sida aaminsanahay webigaas laba kanaalo waaweyn haddii loo sameeyo magaalada labada dhinac u kala u kala bixiyo biyaha waa way fududaana meelaha biyaha ay ka baxayaan oo buxda ahna laga jaro la xero kanaal iyo ereen weyn loo sameeyo hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli bilo ka hor magaalada beledweyne ay saamaysay fatahaada taasoo keentay inay ka barakacaan shacabkii ku noolaa magaalada beledweyne waxaana dowladda federaalk ee soomaaliya kol hore ay soo saartay qayladhaan taasoo ah in ay jirto fatahaad inta badan deegaanada uu maro webiga shabeelle iyo sidoo kale webiga jubba mahasina saaxiib maamulka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in dibadjin xoogan ay u sameeyeen in ka badan shan iyo toban kun oo qoys oo barakacyaal ah kuwaasoo soo gaaray duulaadka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe maamulka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe hirshabelle ayaa dibadejin uu sameeyey qoysas kasoo barakacay deegaanada hoostaga magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana qoysaskan kasoo barakaceen dhammaan deegaanada gobolka shabeellaha dhexe si gaara deegaanada hoostaga degmada balcad ee shabeellaha dhexe kuwaasi uga soo cararay deegaanadoodii fatahaada webiga shabeelle oo ka samey qaar ka mid degmooyinkaasi dadkan soo barakacay ayaa ugu dambeyn gaaray duulaadka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe cabdullaahi xambale oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada imaamka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo la hadla radio cadaado waxau sheegay in maamulka ay dibadoojin u sameeyeen islamarkaasna hadda ay ku nool yihiin ee duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu sidoo kale uu sheegay in dadka kusoo barakacay balcad ay haystaan xaalad nololxumo iyo duruufo dhanka nolosha ah islamarkaasna loo baahan yahay in dadkaasi lasoo gaarsiyo gargaar bini-aadanimo oo wax lagu qaban noloshooda wuxuu sheegay in jiraan dad helay gargaar balse aysan jirin wax dheeriya ah oo dadka qaarkood ay heleen aada u mahadsan tahay walaalkay saacadaha soo socod saacadaha aanu soo dhaafay waxaa degmada sanbalcad ee gobolkan shabeellaha dhexe soo gaaray ruqoysas markaas uu soo barakiciyey fatahaad uu sameeyey waddanka shabeelle ilaa iyo toban kun oo qoys ayay ku dhow yihiin dadka markaasi fatahadaha uu saameyn ku geystay waddanka shabeelle shan kun waxaa hadda ku haynaa magaalada balcad ee gobolkan shabeellaha dhexe ee hirshabeelle shanta kalena waxaan rajeedaa in saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socdo inaan markaasi soo gaarsiino warar hadda markaasi ina soo gaara waxay sheegayaan dabcan in markuu dheere doon ay ku khalifsatay dabcan doontaas ay saarnaan hal gabar islamarkaan hadda ay jiraab ay tahay waxaana loo soo wadaa magaalada balcad si loogu dabiibo gudoomiye ku-xunka dhanka arrimaha bulshada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe cabdullaahi xambale oo sii hadlayay ayaa sheegay in tirada qoysaska kusoo barakacay balcad ay dheyihiin in ka badan shan iyo toban kun oo qoys oo kasoo barakacay duleedka iyo sidoo kale xareeraha magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo ahaa dad xoolodhaqaata iyo dad ku noolaa tuuleenka u maray webiga shabeelle ee duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ilaa iyo shan ilaa iyo shan kun oo qoys waa ay gaarayaan waxaan kala jiray bari iyo wanaxsan ama haddii aan kuusii sharaxaad kaaga sii bixin waa maqaar careyd xaafad la dhaho iyo xaafadda ceelgeel la dhaho oo aan ugu dhisnay markaasi cawshado ay bacay ka samaysay si ay kaga gabaadaan qoraxda iyo roobka alxamdulilah shalay waxaa soo gaarsiiyay hadda ebdo oo markaasi gaarkiisa qoysaskaasi duco iyo marakaneecooyin ilaa iyo saddex boqol oo qoys ayay gaarsiisay maamulka degmada balcad oo ugu horeeya gudoomiyaha degmada balcad wadana qaasim cali nuur waxaa wadaa dagaalo ku aadan sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka hadda ku go'doonsan marku dheere waa dareemi kartaa mar haddii ay fatahaadu ay tahay hal meel waa la xeri karaa laakiin ilaa iyo dhowr iyo toban meel haddii ay biyu ay ka socdaan webigana ay ka korshubayaan waxaa dareemi karta inay la xeri karin ilaa iyo soddon mitir ilaa lamaatan mitir waaye waxaa webigu biyo ka korshubaayo maamulkii dadaalo ayuu sameeyey hase yeeshee waa waa la xeri waaye biyahaas waxay ka imaadeen maandheere maqdis iyo durooyin kale oo markaasi ilo ama boko ka fakray biyihii isku darsaday hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo deegaano ka tirsan magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dhowaan fatahaad xoog leh oo mar labaad uga geystay webiga shabeelle ee maraqaybo kamida deegaanada hirshabeelle kaas oo sababay in dhammaan dadka ku noolaa deegaanada webiga shabeelle uu fatahaadda uu ka sameeyey mar labaad ay barakacaan islamarkaasna hadda ay haysto xaalad nolol xumo qaar ka mid a xildhibaana baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa ka hadlaya xaaladda fatahaadda webiga shabeelle oo ka geystay deegaanada hirshabeelle si gaara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bashiir cabdulahi casman ayaa warkaan faahfaahinaya xildhibaana ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa waxay ka hadleen fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay deegaanada maamulka hirshabeelle waxayna dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ugu baaqeen in la caawiyo dadka ku dhibaataysan deegaanada maamulka hirshabeelle waa kuwan qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka oo ka hadlay waxaan nahnay degmada balcad iyo degmada jowhar xildhibaanada ka soo jeeday iyo mahadaay saddexdaas degmo maxaa la yidhaahdaa waxaa ka bilaabatay fatahaad aad u weyn oo aanaan weli aanaan annaga isdhihin dhibaato aan la qaylisiina jirto maanta laakiin arrin aan weligeed dhicinaa dhacday waxaan la kulmay fatahaaddii biyaha oo buuxisay guri kastaba sariir oo dheer ayaa lee saaray waxaa lii xildhibaanka maanta la darajeeyo sariirtaa iyada ah ha ku siixdu waxaana arkay kalluun oo sariirta hoosteeda ku jiro oo meesha ka buluqbuluq leehaayo kalluunkiyaa liigi kariyey taas dhibka weyn baa jira dhibkaas asaga eh waa laga sii batay ay keentay fatahaad ballaaran oo sida uu sheegay xildhibaankii ka horreeyey degmada jowhar balcad iyo mahadaay runtii waxaa ka jirto fatahaad aad u mug weyn jowhar iyo balcad hase ahaatee dhibaatooyinkani waxay ka yimideen fatahaadka ee biyaha webiga shabeelle biyihii ka soo baxay iji dhulkaasi waxay soo mareen ooy dhibaata soo geersiiyeen iyo fatahaadkii dhulkan mahadeey iyo wixii hareerihiisa ah ilaa iyo waxay ku soo shubeen mashruuc waxaan halkan macnaha farin uu dirayaa dowladda dhexe ee federaalka inay caawinaad deg deg ay la soo gaarto dadkaas walaaleyn ah iyo dowladdeena oo ah dowlad goboleedka hirshabeelle ay ugu horeen madaxda ugu sarreysa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan fulinta iyo baarlamaanka inay ka qayb qaataan dadkaas walaalaha oo fatahaadda ay saamaysay hay-adaha waxaan ugu baaqaynaa sida shalay ay wax u qaban jireen way dadaaleen laakiin waxaan ka codsanaynaa in ay dadaalkooda ay baahida ugu daran waxa waaye meeshay ka bilaabanayso dhibaatada ka bilaabanayso webiga meeshuu ka soo fatahayo in wax laga qabto ayaan faraa hay-adaha dowladda federaalka inay gurmad degdeg ah samayso warkii duur intaas ku dhan yahay tani kula dambe duur wanaagsan saaxiibada dhegeysanaya warka duur waxaa soo saaray maanur axmed cumar axmed marhaam saxiifina farsameynayay cidda warka usaga asagoo maqlaya qoraal sawraata waxaa dib u heli karaan beej internet www radio com facebook iyo twitter intaan warkan warka dib u kulmi doona duur wanaagsan